Direct from Washington, the voice of America, VOA.
galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington
waa maalin arbaco ah bisha maarjna waa shan iyo labaatan sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee sagaal iyo tobanka labiyo labaatanka iyo efemyada geeska afrika idaacaddayada galabnimo waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya caashe ibraahin aadan caashe cudiyaano ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada ahaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah madaxweynihii dalka yaman cabdirab mansuur alhaade oo ka baxsaday qasrigii magaalada cadan waxaan kaloo idiin haynaa ciidamada amisom oo iyaguna isaga baxay saldhigyo ay ka degganaayeen gobolka shabeellada hoose
ciidamada walaalahena amisom dhowr sana buu ku sugnaa degmada awdeedle iyo beesha beriishi bay ka baxeen macnaha ka bixitaankooda waa xeelad macnaha oo kolleyta wasaa inoo sheegeen heshiisaa jiray oo labiyo labaatankii bishii january dowladda soomaaliya iyo amisom dhex maray oo ahayd macnaha in ciidamada xoogga dalka soomaaliya lagu wareejinayo fariisimaha amisom ay leeyihiin waxaan kale oo aannu idiin haynaa waxay goobjoogayaashu ku sheekayn jireen qaar badan oo dhismahaas meelaha ugu dheer ka soo dhacay inay maalin walba geeriyoon jireen iyada oo aan deero deera u hirjigin qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya hayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warka caalamka
saraakiisha dalka yeman ayaa sheegay in madaxweynaha dalka yeman cad- cabdirab mansuur alhaadi uu ka qaxay qasrigii uu deganaa koonfurta magaalada cadan isaga oo u cararay goob aan la aqoonsan oo ku taalla isla magaaladaasi kadib markii kooxaha xuutiyiintu ay wadeen duulaanka ay ku wadaan gobollada koonfureed mas-uuliyiintan reer yeman ayaa gebi ahaanba beeniyey wararka sheegaya in madaxweynuhu uu gebi ahaan ka baxay magaaladaas magaalada cadan ayaa saldhig u ahayd madaxweynaha tan iyo bishii hore kadib markii uu ka baxsaday madaxweynaha xabsi guri uu kaga jiray magaalada sanca oo ay kooxaha xuutiyiintu geliyeen wuxuuna madaxweynuhu u gaadhay magaalada cadan si uu saldhig uga dhigo xukuumaddiisa
howlaha gurmadka ah ayaa dib looga bilaabay goobtii ay ku burburtay diyaaraddii ay lahayd shirkadda german wings oo hoos tagta shirkadda weyn ee luftansa diyaaraddan oo nooceedu ahaa airbus e saddex boqol iyo labaatan oo ay saaraayeen shan iyo toban qof ayaa ku burburtay koonfurta faransiiska wasiirka arrimaha gudaha ee faransiiska ayaa sheegay in la helay mid ka mid ah sanduuqyada madow ee diyaaradda islamarkaana macluumaadka ku duuban lagu baarayo magaalada baris ra-iisul wasaaraha jarmalka angela merkel iyo madaxweynaha faransiiska francois olan iyo ra-iisul wasaaraha sbain mariano rajoy ayaa lagu wadaa in ay maanta tagaan goobta ay diyaaraddu ku burburtay shirkadda diyaaradaha jarmalka ah ee luftansa ayaa sheegtay in dhacdadan ay ilaa iyo hadda u arkaan in ay shil tahay waxaanay meesha ka saareen in arrintani argagixisadu ku leeyihiin dadka diyaaradda saaraa ayaa u badnaa dad u dhashay jarmalka iyo sbain sidoo kalena waxaa la socday dad u dhashay wadamada turkiga holland iyo australia madaxweynaha dalka afghanistan ashraf gani ayaa lagu wadaa in uu khudbad u jeediyo fadhi wada jira oo yeeshaan aqalka kongareska maraykanka maanta oo arbaco ah kadib markii uu kulan la qaatay madaxweyne gani dhiggiisa dalka maraykanka barack obama isagoo uga mahadnaqay hawsha badan ee la qabtay iyo sugidda amniga dalkiisa shir saxaafadeed wada jir ah oo ay shalay qabteen labada madaxweyne kadib kulan ay ku yeesheen aqalka cad ayaa madaxweyne obama ku dhawaaqay in sagaal kun iyo iyo siddeed boqol oo askari oo maraykan ah oo ay ahayd in laga soo qaado dalkaas in ay sii joogi doonaan ilaa dhammaadka sanadkan taas oo ah in uu dib u eegis ku sameeyey qorshihiisii hore master gani ayaa sheegay in isbeddelkan yimi looga faa'iidaysanayo in lagu dardargeliyo dib u habaynta dhinaca amniga gaar ahaan in la hubiyo in kor loo qaado awoodda ciidanka dalka afghanistan ayna helaan qala- ayna helaan aan idhaahday qalab wanaagsan islamarkaana qaataan tababar fiican mas-uuliyiinta bakistan ayaa sheegaya in dayuurado militari ay duqeeyeen goobo looga shakisan yahay in ay gabaad u yihiin argagixisada oo ku dhow xadka dalkaasi uu la wadaago afghanistan maanta arbacaa duqeyntaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan shan iyo soddon ka mida kooxaha mitidiinta warqoraalaha oo kasoo baxay militariga dalkaasi ayaa lagu sheegay in duqeymahaasi sidoo kale lagu burburiyey laba god oo ay maleeshiyaadkaasi rasaasta ku kaydsan jireen degmada la yidhaahdo khaybar ee ay ku xoogan yihiin kooxaha muqa- waa kooxaha muqaawamada dhinaca kalena dayuurad nooca droniska ah oo la aaminsan yahay inuu maraykanku leeyahay ayaa duqeyn ka geysatay aroortii hore ee maanta waqooyiga bari afghanistan weerarkaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan labaatan ka mid ah dagaalyahanada daalibaanta bakistan oo saldhig ka samaystay gudaha xadka afghanistan goor sii horreysay oo talaadadii shalay ahaydna duqeyn ay droniska geysteen waxaa ku dhintay sagaal qof duqeymahan ugu dambeeyey ee droniska ah ayaa ka dhacay gobolka xuduudda afghanistan ku yaala ee khunaar
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna dalka yeman saraakiisha dalka yeman ayaa sheegay in madaxweynihii waddankaas cabdirab mansuur alhaadi uu ka cararay qasrigii uu ka deganaa magaalada cadan isaga oo tegey goob kale oo aan la shaacin oo ka mid ah islamarka isla magaaladaasi maanta oo arbacaa iyadoo dhinaca kalena ay maleeshiyaadka mucaaradka xootiyiinta ay ku sii siqayaan magaalada cadan saraakiishu waxay beeniyeen in madaxweynuhu uu gebi ahaanba ka baxay magaalada tallaabadan ayaa imanaysa iyadoo xootiyiintu ay qabsadeen saldhig ciidamada cirka ah oo lagu magacaabo al canaad oo lixdan kilomitir dhinaca waqooyi ka xiga magaalada cadan kadib markii ay rasaas isweydaarsadeen ciidamada madaxweyne alhaadi caashe ibraahim aadan caashe cudo oo stuudiyahay golo sagan ayaa wararkii ugu dambeysay ka waraysatay waryaheena jacfar kuukaayo waxayna ugu horreyn weydiisay xaaladda magaalada cadan xaaladda maanta aad ayay uga duwan tahay maalmihii lasoo dhaafay waxaana jira duulaan xoogan oo xoutiyiintu ay ku qaadeen dhanka magaalada cadan waxay gacanta ku dhigeen saldhig ciidamada cirka yeman ay leeyihiin oo canad lagu magacaabo oo wax ka yar lixdan kilomitir u jira magaalada cadan horey ayay uga sii gudbeen waxaa kaloo ay gacanta ku dhigeen magaalada xooba la yiraahdo iyadu u ah magaalo madaxda gobolka laxaje isagu garabka ku haya magaalada cadan cadan laf ahaanteeda xaaladeedu maanta aada uma degana waxaa jira diyaargarow xoogan oo ay qolyaha la yiraahdo guddi shacbiyeedyada oo ah dagaalyahano hayada oo taageera ciidamada dawladda iyo madaxweyne cabdirabo mansuur haadi ay uga digtoon yihiin amaba ay doonayaan inay uga hortagaan duulaankaasi cadan kusoo wajahan madaxweynaha yeman lafahantiisa cabdirabo mansuur haadi waa laga saaray aqalka madaxtooyada wararka qaar baa sheegaya in isaga iyo ergada dhinaca diblomaasiyadda ahayd ee safaaradda sacuudiga uu wareejiyey magaalada cadan ay ka dhoofeen wadanka iyagoo kusii wajahan dhanka riyaad laakiin warar kale waxaa jira kaaliyayaasha madaxweyne haadi lafahantiisa iyagoo sheegaya inay dhab tahay in madaxweynaha laga saaray aqalka madaxtooyada laakiin la geeyey meel ammaana waxaa kusoo beegmay hadalkaasi duqeyn ay diyaaradaha dagaalku u geysteen qasriga madaxtooyada ee magaalada cadan saddex gantaal ayay ku rideen halkaasi waxaa kaloo wararka kuwa ugu dambeeyay ugu muhiimsan magaalada sanca magaalada cadan iyo nawaaxigeeda caasha in xoutiyiintu ay gacanta kusoo dhigeen oo ay soo qabteen wasiirkii gaashaandhiga yeman oo isagu maalmo ka hor gaaray magaalada cadan isagoo la sheegay in uu ka baxsaday xabsi ay ku hayeen xuutiyiinta magaalada cadan wasiirka waxaa lagu qabtay gobolka laxaj magaalada xuuta isagoo naf ahaantiisaba hogaaminayay dagaal ay ciidamada dawladda kula jireen xuutiyiinta waxaa kaloo dadka la qabtay kamid a naasir mansuur haadin in la yidhaahdo madaxweynaha dalkan walaakii ah oo isagu madax ka ahaa wardoonka amaba ciidamada ammaanka ee dhinaca siyaasadda gobolada ebian iyo cadan waxaa la sheegayaa in marka ay qabanayeen xuutiyiintu uu dhaawac ahaa dhaawacaasna waxaa u geystay baa laleeyahay mid ka mid a ilaaladiisa rag siyaasiyiina oo cadayn jooga oo iyagu saxaafadda iyo warbaahinta la hadlayay waxa ay sheegayeen in hadda magaalada cadan oo lagu dagaalamo aanay wax micno ah soo kordhinaynin oo ay soo kordhinayso oo keliya dhibaato iyo burbur iyo dhiig horle oo daata waa karta maadaama ay soo qabsadeen inta badan ee wadanka yemen ee haddana ay magaalada cadan ee kaabiga ama qarka u saaran yihiin inay la wareegaan Een, jacfar waxaad ii sheegtaa ma waxaa jirta marka cabsi la xiriirta in xuutiyiinta awoodoodu ay isa soo tarayso oo sidaas ay kula wareegaan guud ahaan maamulka dalka Eh, aada iyo aada eh, dabcan eh, waxaa jiray eh, muddooyinkii ugu dambeeyey dadaallo xoogan oo ay qaramada midoobay waday gaar ahaan ergeyga xogeyaha guud ee qaramada midoobay yeman u qaabilsan ninka lagu magacaabo jamaal bin cumar jamaal bin cumar waxa uu dadaal xoogan ugu jiray inta aanay arrintu gaarin magaalada cadan madaxweynaha yemanna uu cadan sii joogo in wadahadal la isugu keeno ee dhinacyada eh, eh, yeman isku haya siyaasadeeda oo xuutiyiinta iyo madaxweyne haadi ay ugu horeeyaan waa tiirte waxa uu sheegay in lagu qabanayo eh, eh, shirkaasi wadaxaajoodka laakiin xuutiyiintu eh, waa ay diideen oo ay ku gacanseereen oo waxay yidhahdeen shirkaasi wadahadalka inagana ma khuseeyo wax dan ah oo aan ka gelaynana ma jirto Eh, caajisaad la socotaba xuutiyiinta oo keliya maaha eh, dagaaladan hadda eh, looga soo horjeedo madaxweyne haadi iyo ciidamadii dowladda waxa dhankiisa kusii haray iyo gobolada ay haystaan ee ciidamada dowladda iyo qaar ka tirsan beeraha suniyiinta ah ee taageersan ee madaxweyne haadi kana soo horjeeda xuutiyiinta ee waxaad la socotaa in ee, dhowaantan ay dalbadeen ee, dowladda yemen ay dalbatay in ee, golaha iskaashiga khaliijku ay si military ahaana usoo farageliyaan yemen ciidamana ay ka dalbadeen ee, waxaa ee, meelaha ugu muhiimsan oo hadda la sheegayo inay xuutiyiintu la wareegeen kamid a caasha ee, dekeda lagu magacaabo makha oo gobolka tacis ku taala ee, dekadaasi dabcan waxay ku taallaa meel istaraatiiji ah oo isu socodka ee, ganacsiga iyo gaadiidka dhinaca badda ah ee dunida aada muhiim ugu ah dowladda masar lafahanteeda ayaa la sheegayaa in arrintaasi ay aada uga walaacsan tahay suurtagalna ay tahay in lafahanteedu ay ka mid noqoto dalalka ay dhici karto in ay isku farageliyaan yemen waxaad hadiiba xuutiyiinta ay dhinacaasi isku ballaariyaan dhinaca badda ah waxaad iiga warantaa een, jacfar een, dalabkaasi ay horey u jeedisay dowladda yemen ee ku saabsan in wadamada khaliijka ay ciidamo usoo diraan carabkaad ku dhufatay xaguu maraya ilaa iyo hadda wax jawaaba oo ay heshay dowladda ma jirta oo arrintaa ku saabsan dowladda ilaa iyo hadda wax jawaaba oo rasmi ah oo ku aadan eh, in eh, si cad ay u ogolaadeen golahaasi in ay eh, dhinaca militariga ka taageeraan eh, madaxweyne haadi eh, ma jiro Eh, wasiirka arrimaha dibadda ee sacuudiga ee sacuud alfaysal oo isagu mar sii horeysay hadlayna waxa uu ku goodiyey in haddii xuutiyiintu ay ka bixi waayaan magaalooyinka iyo dhismayaasha dowladda ay qabsadeen oo sanca ay ka mid tahay in arrintaasi aanay dalalka khaliijku gacmaha ka laaban doonin caasha waxaanu la soconnaa in eh, dhulkii ay horey u haysteen xuutiyiinta ay eh, dowladda sacuudiga oo keliya eh, xuduud la lahaayeen laakiin hadda haddii koonfurta yemen ay isku soo ballaariyaan waxay noqonaysaa in ay sidoo kale gaaraan oo ay tagaan xuduudda eh, wadamo hor leh oo dal dalalka iskaashiga khaliijka ka mid a ay yemen la leeyihiin sida cumaan iyo imaaraadka oo kale Eh, arrintaasina waxa ay aada eh, walaac xoogan ugu abuureysaa wadamada eh, khaliijka oo iyagu aaminsan in howlaha hadda ka socda yemen ay iiraan dhabarka ka riixayso oo ay dhaqaale iyo weliba hubba ugu deeqayso qolyahan xuutiyiinta si ay gacanta ugu wada dhigaan eh, eh, wadanka yemen kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o a dalka yemen jacfar kukaay oo xaaladihii ugu dambeeyey dalka yemen gaar ahaan magaalada cadan khadka telefoonka ugu warramaya caashe ibraahim caadan caashe cudo stuudiyaha ila joogta
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o e somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o e waxaana ka mid ah oo ugu horraynba isha adu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaaliya waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan wararkan iyo warbixinadana ciddii ay seegaan waxay mar kale dib uga daalacan kartaa website-keena v o a somaly com gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabdulqaadir maxamed nuur c d ayaa sheegay in ciidamada amisom ay si kadisa ay uga baxeen degmada awdheegle iyo degaanada waa degmada awdheegle iyo degmada berire iyo sidoo kale degmada layidhahda saliid ee dhammaantood ka tirsan gobolka shabeellada hoose iyada oo aan lagu wargelinin gudoomiyaha waxa uu sheegay in saraakiisha amisom ay u sheegeen in uu jiray is-afgarad ku saabsan in ciidamada dowladda soomaalida ay la wareegaan degaanadaasi inta aanay ka bixin ciidamada amisom ismaaciil xuseen farjar oo stuudiyaha ugu heliya ayuu ugu waramay khadka taleefonka
ciidamada walaalahena amisom dhowr sana buu ku sugnaa runtii degmada awdheegle iyo beesha beriirshe iyo adigu saas oo kale maxaan ku yidhahdaa way ka baxeen macnaha ka bixitaankooda waa xeelad macnaha oo kolitaba sa inoo sheegeen heshiisaa jiray oo labiiy labaatankii bishii january dowladda soomaaliya iyo amisom dhex maray oo ahayd macnaha in ciidamada xooga dalka soomaaliya lagu wareejinayo fariisimaha amisom ay leeyiin amisomna ay ka ay dabageli doonto baadiyaha fogfog iyo tuulooyinka fogfog oo nimanka khawaariijta argagixisada in meel walba jooga inay ceersan doonaan oo hadda kadib jawaani iyo cara inta la tuuro lagu hoos jiray aysan jiri doonin kulliisa saraakiisha amisom intaasay noo sheegeen adiga saraakiisha amison baa arrinkaa ku xaqiijiyey ha saraakiisha amisom ayaga ay xaqiijiyo in heshiiskaas inuu jiray oo warqad qoraal inay jirtayo oo maxaa ku yidhahda in ciidamada maxaa ku yidhahda militariga soomaaliya inay la wareegayaan fariisimaha ay ka baxaan oo dhan ba maxaan ku yidhahda oo haddana wejiga wejiga ugu horreeyay inuu bilowday dee ciidamada xoogga dalka soomaalida way soo bilowdeen hadda laakiinse dee un kelis ay nagu noqotay annaga laftiga maamul ahaan iyo shacab ahaan deegaankaas runtii awdeed iyo beriisi iyo saliidi caanool iyo deegaan furteersan nimanka ilaa hadda meelaha ay ka dhow yihiin waa nimanka khawariijta sida dugli iyo toortoorow iyo marka xoogaa maxaan ku yidhahdaa arrintaasi waxay nagu noqotay arrin kedis ah yaa ku sugan iminka deegaanadii ay ka soo baxeen marka ciidamada amisom
ciidamada maxaan ku yidhahdaa militariga ayaa ku sugan ama ciidamada xooga dalka soomaaliyeed sida loo yaqaano saa leeligeeda marka dee un hadda annagana waxaan dalabnay in xoojin adag maxaan ku yidhahdaa ciidamada maxaa xooga dalka soomaliya in loo suubiyo iyo shacabkii oo dhan meeshay ku sugan yihiin laakiin waa cabsi ayaa jirta oo ah maxaan ku yidhahda si kedis ay ahayd waxay ahayd maxaan ku idhahdaa in deegaankii lala shiro odayaashii dhaqanka lala shiro oo maamuladii lala shiro oo diyaargarow fiican maxaan ku idhahdaa laga yeesho marka arrintii kedis ay maxaan ku idhahdaa nagu noqotay iyo dadkii iyo shacabkii xoogaa maxaan ku idhahdaa arrintaas umaahin hadda kulleto ciidamada maxaa xooga dalka soomaaliya ayaa hadda gacan bira ku haya oo deegaanadii ay faaruujiyeen ciidamada amisom waxaa la wareegay ciidamada xooga dalka soomaaliya militariga walaacan aad qabtaan ama aad u aragtaan in tallaabadani ay u muuqato inay deg deg ahayd ama ay ahayd talo badan in laga yeesho ma u sheegteen saraakiisha amisom
waa kulletaba dee goorma xeelihii fanaal markay kala dhaceen waaye kulletaba hadda deegaanadii kale hadda ka diyaar garoobeynaa intaysan ka bixin macnaha inaan maxaan ku rahda si deg dega dadkii wacyigelin inaan sameyno in nimanka khawaarijta maxaan ku rahda wixii in layska dhiciyo inaan la cabsan macnaha in ciidamada xooga dalka soo laftigooda maxaan ku la garab galo oo maxaan ku lala shaqeeyo marka haddaan wadnaa laakiin intii hore hade kedisay nagu aheed oo maba janis uma helin ayagoo guurun baan ogaanay amniga say u saameynaysaa marka tallaabadani ma waxba tarba u yeelanaysaa mise waxaa laga yaabaa inay xagaldac ku keento
kullaytaba maxaan ku yidhahdaa maxaan ku yidhahdaa hadda ciidamada xooga dalka soomaaliyeed kullaytaba hadda ayagaa la wareegay ilaa iyo haddana maxaan ku yidhahdaa wax iska hor imaad oo ka dhacay halkaasi ma jiraan deegaanadaas deegaano istraatiiji oo beeraha aseendooyinka jidka kor ka xiraayay ama webiga maxaa ku rahda gowgiisa maraayay maxaa ku rahdaa jidaskaasi ku tirsana amisom oo difaac waxay u ahayd maxaa ku rahda dhinacaas waxay difaac u ahayd wadada weyn oo maxaa ku rahda runtii oo isku xirta muqdisho iyo kismaayo dhinaca kalena degmada afgooda oo magaalo istraatiiji oo muqdisho meeshii laga galayo afkii laga galayo ah albaabkii macnaha difaac bay u ahaayeen marka dee un anagu hadda maxaan ku rahdaa ciidamada xooga dalka soomaaliyeed kulleta waa ku kalsoonahay laakiin hadee ciidamo oo gooyo isku rakiban watay oo taangiyaal watay oo b m watay oo howsaro watay macnaha hadee maxaan ku radaa inay hal mar un faaruujiyaan taasaa ugu noqotay kadis waan gartay n qarax baa laleeyahay baa lamber lixdan meelaha ka dhacay n ilaa haddama ka war haysaan qaraxaas wax khasaaraa u geystay
haba yaraatee wax khasaare u geystay ma laha wafdiga uu hogaaminaya wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose dowladda koonfur galbeed soomaaliya dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya runtii magaalada marka nabad bay ku gaareen wasiirkii maxaa tirahdaa waa wada hadalay hadda marka saaligeeda marka nimanka khawariijta waxay sheeganayaan waa beentood waa ku tirakateen nimanka argagixisada bakeeri dhul haduu ku dhaca waxaa yidhaha annagaa jibinay annagaa yeelnay marka dee waxba ilaahay ma gaarsiinin marka nabad bay ku gaareen magaalada marka marka iyagaa loola dan lahaa wafdigan ka socday koonfur galbeed in lagu bartilmaameedsado qaraxan koleytaba qarax maxaan ku rahdaa ayaga maxaan ku rahdaa kolonyadoodii ama baabuurta ay saarneen waxba mayna gaarin maxaan ku rahdaa nimanka khawaarijta oo isku dayaan mar walba ayaga oo wasiire ah oo ka yimid baydhabo iskaba dhaafa annagoo gobolkii joognaa dhowr sano oo u dhaafay oo maxaan ku rahdaa har iyo habeen ka dhex shaqeyna ayaa maxaan ku raha kamiinay noo suugaan dhabagal bay sameeyaan oo miinay sameeyaan wax walbay sameeyaan oo nimanka dhagarqabayaasha khawaarijta argixisada wax walba isku dayaan marka saalaaliga marka ilaahay waxba ma gaarsiinin ma alxamdulilah nabad bay magaalada marka ku gaareen wasiirka wafdi badan buu hogaaminayaa haddana maxaan ku dib heshiisiintii gogashii ayaa maxaan ku rahdaa lasoo laabayaa kadibna maxaan ku rahdaa madaxweynaha koonfur galbeed oo hadda dibadda ku maqan mudane shariif xasan iyo wafdigii oo dhan bu waxay imaanayaan magaalada baraawe way tegayaan oo xaruntii dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo halkaasi maxaan ku yidhahdaa la rabo maxaan ku yidhahdaa in xafiisyadii iyo shaqadii dowladda inay ka bilowdo
kaasina waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabdulqaadir maxamed nuur sidi oo ka waramayey ciidamada amisom oo ka baxay degmooyinka awdheegle beriire iyo saliid oo ka tirsan dhammaantood gobolka shabeellada hoose waxaanu khadka teleefonka ugu waramayay ismaaciil xuseen farjar
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a idaacaddayda galabnimo ayaad nagala socotaan saraakiil ka tirsan kenya ayaa dhowaan soo jeediyey in xayndaab ama derbi la dhex dhigo meelo ka mid a xuduudda u dhexaysa soomaaliya iyo kenya tallaabadan ayaa dadkuna ay fikrado kala duwan ka bixiyeen haddaba safiirka soomaaliya ee dalka kenya maxamed cali nuur americo ayaa sheegay inaanay dowladda kenya ka haynin wax war ah oo rasmi ah oo ku saabsan derbi laga dhiso xuduudda haaruun macruuf ayuu uga warramay sida uu arko warka ku saabsan dhismaha derbigan ama xayndaabkan
anaga ka safaar dhaxan iyo ka dowladda federaalka soomaaliya ahaanba arrimahaas waxaan ka maqalnay mediaha wax official ah oo mataqaana dowladda kenya noo soo sheegtay ma jiraan dowladda kenyana waa dowlad madax banaan waddankeeda gudaheeda waxay tay ku samayn kartaa laakiin annaga iyo dowladda kenya waxaa naga dhexeeyo xuduud aada u dheer oo lix boqol sideetan kilomitr inuu dhan yahay ayaan jeclahay cadow hadda ay la dagaalamayaan hadda ay ay mataa la dagaalamayaan waa cadow naga wada dhexeeya ciidamada kenya waxay kamid yihiin ciidamada amisom oo gacan siiya ciidamada xoog dalka soomaaliyeed oo ka xoreeyey magaalooyin fara badan oo wadanka kenya wadanka soomaaliya kamid ah marka waxaan aaminsanahay in aan anaga haddeertaan oon cadowgaas hadda aan difaacnay oo meel fiican dagaag uu marayo arrintaana waxaan anaga ka hadli karnaa wax ka sheegi karnaa markii si official ah ee dowladda kenya noogu soo sheegtay arrintan waxaa laga soo xigtay saraakiil kala duwan oo kenya ah dadka laga soo xigtay waxaa ka mid a bara saabka gobolka laamu ciise timaami waxaa kaloo laga soo xigtay mas-uuliyiin ku sugan magaalada mandheera haddiiba go-aankan ay ku socoto dowladda kenya muxuu yahay aragtida dowladda iyo aragtidaada safirahan annaga walahi waxaa aaminsannahay mataqan waxyaabaha hadda ka dhacayo ama shaaqadaha ama dhibaatooyinka kenya ay ku sameynayaan qorooyinkaas annaga waa ka hadalna boqol jeer waa kasoo horjeednaa waan ka xunnahay dowladda kenya gacanteena siinayso in soomaaliya ay kusoo laabato amniga kusoo laabto waan ugu mahad celinaynaa laakiin arrintan saan kuu sheegay waxaan kusoo celinaya anaga hadda media ka maqalnay qorooyinkan hadda balasaabka iyo iyo ay ka hadleen waa aragnay laakiin laba dowlad waxaa nahay diblomaasi ka dhexayso oo ka dhexayso mataqaana xagga diblomaasiyada ka dhexayso wax official ah oo ay noo soo direen ilaa hadda ma jiraan marka uun wax hadda lasoo qoray oo loo soo sheegtay mediaha inaan ka jawaabno waa laga fiican yahay waa gartay laakiin waxaa jira weeraro isa soo taraya oo al-shabaab ay ka geysanayso gudaha kenya saraakiisha kenya aad bay uga hadleen dad fara badanoo kenyaantiyana way ku dhinteen haddiiba ay isku dayaan dowladda kenya isku daydo inay xayndaab kala dhex dhigto buulo xaawo iyo mandheera muxuu noqonayaa mowqifka dowladda walaa hadda markii ay sameeyaan ayaan ka hadli karnaa ama noo soo sheegaan Eh, mida kale en, annaga hadda dowladda soomaaliya iyo kenya waxaan ka mid nahay ururka igad baan ka mid nahay En, waxaan mataqaanaa aan codsi u dirnay inaan ka mid noqono en, east african community oo haddeerkan en, meel fiican noo marayso oo codsigeeni laga hadlayo marka hadda in lasi in lasi kala gooyo oo derbi la keeno en, anaga waxaan aaminsanahay inaynan mataqaana wax fiican ahayn laakiin en, anaga iyo dowladda kenyana waxaa naga dhexeeya xiriir oo mataqaana oo isdhaafsi ah oo wax kasta aan isdhaafsano En, marka waxaan aaminsanahay daadisaan ku sheegana annaga hadda ka dowlad ahaana wixii ilaa ay official noogu yimaadaan inaan kasii hadalno oo wax kasii dhahno waa laga fiican yahay ka waran arrintan ku saabsan siyaasiyiinta kenya qaarkood ay soo jeediyeen ee ah in ciidamadooda kenya oo ka tirsan amisom lagu wareejiyo deegaanada soomaaliya ee ku teedsan xuduudda labada wadan oo laga soo celiyo dhinacan gudaha ay usoo galeen soomaaliya ciidamada etoobiya ee jooga dhinaca beled xaawo oo kalena dhinac kale la geeyo ka waran arrintaasoo kale ma soo dhaweynaysaan annaga horta hore, en, ciidanka hadda kenya saan kuu sheegay waxay ka mid yihiin ciidamada amisom waana ugu mahad celinay oo mataqaanaa en, siday noola dagaalameen ay ciidamadeena xoog degsamaa gacan siiyeen En, dad baa kaga dhintay waana ugu tacsiyanay En, dowladda kenya ciidankeeda wadankeeda gudaheeda waxay ka same ka sameynayaan ama meeshay geenayaan annaga hadda oo go-aan kama gaari karno waxba kama dhihi karno En, dabcan ciidamada hadda jooga kenya oo jooga soomaaliya weligood ma joogayaan En, ciidamadeena markay mataqaanaa en- en, ay ay ay hadda taa daawaro dhamaystaan oo en, aaminsannahay in mar dhow ay wadanka kusoo laabanayaan marka gudahooda waxay ka samaysanayan wadankooda annaga go-aan uma gaari karno wax kama dhihi karno haddaan si guud ku weydiiyo laakiin xayndaab la kala dhex dhiga soomaaliya iyo kenya caadiyan fikir guud ahaan seed u aragtaa wada hadda safiir baan ahay mogta hadda marka hadlaayo afka waxaan ka hadlayaa dowladda ka- en, official ma u hadli karo oo wax kama dhihi karo ilaa aan ka helno mataqaana wax oo dowladda kenya ay noo sheegtay oo official ah markaas ayaan ka jawaabi karaa hadda waxay noqonaysaa un iska hadal waa garta wax la qaban karo oo maxaanku idhahdaa ku saabsan isku soo dhoweynta xiriirka bulshada soomaalida ee kala degan xuduudda dhinaca kenya iyo dhinaca soomaaliya oo amniga ka wada shaqayn karaan ma jirtaa oo la qaban karo qorshe noocaasa ka sog oo howlgallada military qorshaha wuu jiraa en, qorshahaasna laba wadan baa ka wada hadlay en, en, mar dhown insha allah tacaala wafdi oo ka socda dowladda kenya ayaa xamar tegi doona En, halkaana waa lagu kulmi doonaa in arrintaa laga qabto en, maadaama ay tahay arrin amni ah En, wax badan kama sii sheegi karo laakiin qorshahaas laba wadan way wadaan kaasi wuxuu ahaa safiirka soomaaliya u jooga dalka kenya maxamed cali nuur ameerika oo khadka telefoonka ugu waramayey wariyaha v o a haaruun macruuf
haatana dhegeystayaal waa kaalimihii sugaanta heesaha dabacsan aan idinkugu talagalnay waa codka macaan fanaanka xasan aadan samatar iyo heesta calas
VOA.
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan waa shan iyo labaatanka bisha maaj sanadka laba kun shan iyo toban idaacaddana waxaa daadihinaya anigoo ah caashi ibraahim iyo ismaaciil xuseen farjar waxaad u diyaargarowdaan qaybaha ka harsan idaacadda galabnimo qodobada idinku soo maqanna waxaa ku jira xubinta dooda gaaban iyo barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warka caalamka oo kooban
saraakiisha dalka yeman ayaa sheegay in madaxweynaha dalka yeman cabdirab mansuur haadi uu ka qaxay xaruntii uu ka deganaa koonfurta magaalada cadan isagoo u cararay goob aan la aqoonsan oo ku taalla isla magaaladaasi kadib markii kooxaha xootiyiintu ay wadeen duulaanka ay sii wadeen aan idhaahde duulaanka ay ku wadaan gobolada koonfureed ee dalkaasi mas-uuliyiinta reer yeman ayaa gebi ahaan beeniyey wararka sheegaya in madaxweynuhu uu ka baxay magaaladaas magaalada cadan ayaa saldhig u ahayd madaxweynaha tan iyo bishii hore kadib markii uu ka soo baxsaday magaalada sanca oo ay xabsi guri ugu hayeen kooxaha xuutiyiintu
howlaha gurmadka ah ayaa dib looga bilaabay goobtii ay ku burburtay diyaaradii ay lahayd shirikada shirkadda german wings oo hoos tagta shirkadda weyn ee luftansa diyaaraddan oo nooceedu ahaa airbus e saddex boqol iyo labaatan oo ay saaraayeen boqol iyo konton qof ayaa ku burburtay koonfurta faransiiska wasiirka arrimaha gudaha ee faransiiska ayaa sheegay in la helay mid ka mid ah sanduuqyada madow ee diyaaradda islamarkaana macluumaadka ku duuban lagu baarayo magaalada baris ra-iisul wasaaraha jarmalka angela merkel iyo madaxweynaha faransiiska francois hollande iyo ra-iisul wasaaraha sbain mariano rajoy ayaa lagu wadaa inay maanta tagaan goobta ay diyaaraddu ku burburtay madaxweynaha dalka afghanistan ashar- ashraf gani ayaa lagu wadaa inuu khudbad u jeediyo fadhi wada jir ah oo ay yeeshaan aqalka kongareeska maraykanka maanta oo arbaco ah kadib markii uu la qaatay kulan madaxweynaha dalka maraykanka barack obama isagoo uga mahadnaqay hawsha badan ee la qabtay iyo sugidda amniga dalkiisa shir saxaafadeed wada jir ah oo ay qabteen labada madaxweyne kadib kulan ay ku yeesheen shalay aqalka cad ayaa madaxweynaha dalka maraykanka barack obama uu ku dhawaaqay in sagaal kun iyo sideed boqol oo askari oo maraykan ah oo ay ahayd in laga soo qaado dalkaas in ay sii joogi doonaan ilaa dhammaadka sanadkan taas oo ah inuu dibu eegis ku sameeyey qorshayaashiisa mas-uuliyiinta dalka bakistan ayaa sheegaya in duyuurado militari ay duqeeyeen goobo looga shakisan yahay in ay gabaad u yihiin argagixisada oo ku dhow xadka dalkaasi uu la wadaago afghanistan maanta oo arbaca ah duqeymahaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan shan iyo soddon ka mid a kooxaha mitidiinta war qoraal ah oo kasoo baxay militariga dalkaasi ayaa lagu sheegay in duqeymahaasi sidoo kale lagu burburiyey laba good oo maleeshiyaadkaasi rasaasta ay ku kaydsan jireen degmada la yidhaahdo khaybar ee ay ku xoogan yihiin kooxaha muqaawamada
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan haatanna somalilan magaalada hargeysa waxaa ku soo badanaya haweenka qurbaha ka soo laabanaya ee fikradaha ganacsi ka hirgelinaya dalka iyaga oo qaybo kala duwan oo ganacsi hirgeliyey sannadihii u dambeeyey sucaad carmiye odowaa waxa ay muddo afar iyo labaatan sano ah ku noolayd qurbaha waxaanay dhowaan hirgelisay ganacsi u gaar ah wariyaha v o a magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac ayay uga warantay sida ay qurbaha uga soo laabatay iyo waxyaabaha ku dhaliyey fikradahan ganacsi
waxaan halkan ka tagay marka afariyo labaatan sannadood baan ka maqnaa dalka marka dee waa qof noloshayda marka la eego intaan maqnaayo intaan wadanka joogo intaan maqnaaba badan
sucaad hadda waxaad kusoo noqotay dhulkii hooyaad kusoo noqotay ganacsi baad ka yeeshay ood ka samaysay maxaa kugu dhaliyey inaad wadankii kusoo noqoto islamarkaana aad ganacsi ka samayso sidii horta aan wadankan uga qaxnayba anigu waxaan doonay inaan soo noqdo cilmigaan bartay waxaan sameeyey oo dhan preparation buu hasaan usoo noqon lahaa marka waxaan aaminsanaa horta inaan intaan imaado aanan shaqo ka samaysan halkan yacni kad raaraadsan oon anigu shaqo kriyate gareeyo ku shaqo marka ma jecmaan jeclayn inaan n g oyada u shaqeeyo iyo u n t waxaas marka waxaan plaankayga wuxuu ahaa inaan dalkii ku noqdo laakiin aanan dalkii shaqo u doonan laakiin aan ka kareedgareeyo shaqooyin wadankii ka abuuraha ka abuuraha hadda waxaad samaysay tusaale ahaan oo kale dee n goob shaqa amaba waxaad samaysay n ganacsi adiga ku gaara n goob laga cunteeyo oo magaca laaleysaad u bixisay n maxaad ku dooratay ganacsiga noocan inaad samayso horta ganacsiga ah xagga restaraanada ama hodheelka waxay ahayd fikrad weligayba aan jeclaa laakiin kan ka fikeray wuxuu ahaa mid intan ka yaroo coffee shop oo kale inaan samaysto london ka samaystaan rabay mar oo aan laxooxda soomaalida ku dubo deedna tii waxay noqotay waxaa fursad helay inaan halkan imaado oo aan mxuuha fursad ganacsi aan u imaado halkan deedna waxa aan arkay in aan wixii dreamkaygu ahaa aan weligay ku fikerayay ahaa inaan restaurant furto ay halkan ka hirgelayso muddo waxay ku qaaday inaan locationkii ka fikero then maalin maalmaha ka mida waxaan iri un oomaad gurigii hooyada ayaabahaaba aad ka samaysa intaad renovate garaysa waayo meelo badan baan arkay restaurano villa laga dhex sameeyey markaas taasaa horta igu dhalisay samaynta aan way tusaalahaan oo kale qurba joog baa jira dee soo noqdo wadankii dib ugu soo noqdaa ganacsiyo kala duwan bay sameeyaan waxyaabaha alaaba la tilmaamo waxaa ka mid ah inaanay samaynin cilmi baadhis oo kale ama research oo kale aanay samaynin ganacsiga keebaa ku haboon keebaa loo baahan yahay ka ahmiyadiisa inaba xog uruurin iyo dee ka horyada taasi ma ka fikirtay inaad sii samayso horta muhiimada ugu weyn ee ganacsi waxa weeyaan waa in aad waxa uu yahay waxaad adigu jeceshay shaqa aad jeceshay inaad samaysid haddaad shaqadaa u samaysay lacag baa laga helaa inta badan waa la kufaa marka waa inaad ku tala gashaa wixii aad jeceshayna waqti badan baad ku luminaysaa haddii uu yaraa muxuu ahay ayar socdo waxaad u yeelanaysa sabir baad u yeelanaysaa waayo higsi meel baad higsanaysaa marka waxyaabaha ku dhaca waxa qurbajooga halkan timaada ee ka furta waxa weeyaan number one maxaa maxaa laga muxuu ahay lacag laga helaa weeyaan ujeedada anigase ujeedadeedu waxa weeyaan wixii aan jeclaa sidaan u fuliyaa uga midha dhaliyaa marka waxay noqonaysaa muhiimka waxa weeyaan dadku inay shaqo ay jecel yihiin iyo mashruuc ay jecel yihiin ay sameeyaan oo aanay isku dayasho lahayn iyo hebel baa waxaa sameeyey ana aan sameeye aan ahayn waa taa waqti badan kuma lumansibationomalhi laakiin wixii aad adigu aada u jeceshahay waad horumarin kartaa dee dhulkii marka la eegayo kale ama somalilan oo kale shaqala-aantii oo kale waxaa layidhaha aad bay u sarraysaa islamarkaana dee bulshadu fursadihii ay helayeen shaqo aad bay u kooban tahay ahmiyad intee leeg bay u leedahay bulshadii oo kale aad is leedahay in goobta shaqa laga helo oo dee ganacsigii iyo shaqaalayn
horta kaafe laalays ma noqonayuun meel shaqo loo imanayo laakiin iskuuloo kalan ugu talagala inuu noqdo ay dadku ka bartaan sida adeeg loo fidin lahaa sidii dadka loola macaamili lahaa sidii waxaynu u baranay meelo balbalaaranoo in laba qof hadday isu yimaadaan aan qaylada waxba la cuni karin inaanu dadka muxuu ahaye sidii wax loo cuni lahaa iyadoo meeshu yar tahay oo dhowr qof wada fadhiyaan oo kala jaajaadii dadka ii shaqeeya waxay baranayaan sida ay miiska maarata lagu cunayo malqacada halka la dhigayo fooga halka la dhigayo koobka halka la dhigayo keebaa kii biyaha ah keebaa kii sharaabka ah keebaa kii laatada ah keebaa kii expressoga ah marka horta waa iskuul dhan oo ma aha maarata saynu u baranay sixniyadii laysku soo tuurayo kale marka inay sanqadha yareeyaan inay muxuuha sida iyagu laftigoodu isu represent garayn lahaayeen marka waa iskuul maaha un keliya un service laakiin xagga shaqaalaha muxuuha walaahi waa run dadkeenu wada shaqalaayiin anaa fiil proud in ugu yaraan toban qof in ka badan aan ay maanta ii shaqeeyaan oo mushahari ka qaadan doonaan laalays waxay ahayd sucaad carmiye odowaa oo fikrad ganacsi ka hirgelisay somalilan waxayna ugu warramaysay magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac
galab wanaagsan mar kale markana waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban iyo wariyaha v o a yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo toddobaadkan aynu ku eegayno go'aanno ka soo baxay dowladda waddanka kenya oo ku saabsan howlaha dhinaca nabadgelyada oo ka sii darayay muddooyinka dambe gobolka waqooyi bari oo derbi kala xiraya xuduudda soomaaliya iyo kenya lagu howlan yahay kaasi oo dadku ay fikrado kala duwan ka qabaan waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgelaya ibraahim isaaq ceymowi oo horey uga soo noqday mudane baarlamaan dowladda soomaaliya iyo aadan xaaji bonja oo ah ganacsade reer mandheera ah labaduba waxay joogaan magaalada nairobi waxaa ku hormaraya xildhibaankii hore ibraahim isaaq ceymowi bismillaah waa mahadsan tahay derbiga laga dhisaayo ee xuduudda soomaaliya iyo kenya oo laleeya b b n baa laga bilaabayaa arrinkaasu waa arrinka waa arrin soomaaliya iyo kenya labadaba caqabad ku ah dad walaalaa degan dad xoolodhaqdaa degan roobka marba meel buu ka da'a mar gobolka gaduu ka da'a mar gobolkan koontiga madheeruu ka da'a annagu haddaan nahay siyaasiyiinta soomaaliyeed ama dadka dhulka degan raalli kama nihin mana habboona dowladda kenya labada kun iyo shan iyo tobanka iyadoo lagu jiro inay tiraahdo soomaaliya iyo kenya ayaan derbiga baarliin baa ka dhisayaa arrinkaasu waa arrin meelka dhaca waxaan rajaynaynaa dowladda soomaaliya kenya inay northeastern madheera from gaarisa inay laami u dhisto dadka northeastern baan ka sugaynay iyo dadka soomaaliyeeda degan inay tiraahdo derbi baan soomaaliba ku kala qoqobaynaa arrinkaasu arrin ummadda u qalma maaha waxaan anigu aan qabaa oo fikirkaygu yahay waa inay dowladda kenya arrinkaas obaljees ka bixisaa dadka soomaaliyeeda gobolka gada degan iyo dadka soomaaliyeeda degan gobolka koontiga madheera waa tahay markana waa aadan xaaji boonjo oo isagu fikrad taa ka duwan qabaa aadan asalaamu calaykum anaga wax badanaan sabarnay reer kenya haddaan nahay dhib badanaan haysta walaalahayna soomaaliya annaga naceeb uma qabno laakiin wax badanaan ka sabarnay habeen iyo dharaar saddex iyo labaatan sana dhib badanaa naga haystaa maxaa yeel habeen walba magaalada mandheera jug iyo waddadii waa la mari la'ayahay magaalada waa lagu hoyan la'ayahay dhib badanaa naga haystaa anag fikradayda waxaan qabaa derbiga in la dhiso haddii baan ku nabad helayn maxaa yeel mandera iyo maxay ahayd mandera b p one border point one ilaa kutulo waxaa weeye waa two hundred fifty kilometer weeyaan iskar oo ilaalinaysa two hundred fifty kilometer oo geed walba taagnaan karto lama hayo waxaan qabaa aniga derbiga in la dhiso oo derbigii haddiiba wax naga reebi kara waxaan qabaa derbiga in la dhiso hataa baaliin darbi waa la dhisay marka nabad dhacdana darbiga waa la jijibiyey nabad hadday dhacdo darbiga waa la jijibin karaa waa tahay ceemoy maadaama nabadgelyada awgeed arrintan loo samaynayo xilligii la doonana la joojin karo maxaa ku diidantaa arrinta kenya waxay xuduud la leedahay etoobiya xuduud la leedahay tanzaniya la leedahay south sudan bay la leedahay uganda la leedahay soomaaliya la leedahay dal ammaankiisa waxaa waardiyeeya oo mas-uulka ah qaranka kenya ayaa mas-uul ka ah booliiska iyo militariga iyo nabadsuguda ayaa ammaanka dalka kenya mas-uulka ah maahane ummadda soomaaliya dhulkay degan tahay oo labaatan iyo shan sano burbur iyo baaba ka soo gaaray ummad darisa oo walaalaa oo deked ka dhexayso biyuu ka dhexyaan jidad ka dhexyaan dhalasha ka dhexayso maanta derbiga baarliin ha laga dhex dhiso arrinkaasu arrin ummadda soomaaliyeed u cuntamee maaha teeda kale waxaan ku darayaa ciidanka kenya wuxuu ku jiraa dalka soomaaliya garbaharee buu joogaa faafacdhuun buu joogaa kismaayuu joogaa bu'aaluu qar ka saaran yahay dalkaagana waa galayaa dhulkaagana xuduud baan yacni maaragtay derbi oo bira oo kii baarliinaan ka dhisayaa arrinkaasu waa arrin la yaab leh oo soomaaliya la yaab ku ah iyo dadka siyaasiyiinta iyo inta waxgaradka arrinkaas anugu waxaan taaganahay dowladda kenya oo bolojesa ka bixiso derbigee dhisayso qarashkii loogu talagelay jidka mandheera ilaa gaarisa laamiga ha ku dhisto ceelasha ha ku dhisto waraha ku dhisto ummadda noodistan wax u qabato dadka soomaaliyeeda intaasaan qaba anugu bonja ma kuu muuqata adiga in waxyaabo kale oo ammaanka wax looga qaban karo oo aan derbigaas ahayn sida ceemay ku doodayo la samayn karo oo derbigani uu dhaqaalihii iyo socodkii iyo ummadda wada noolaanshaheedii inuu caqabad ku yahay kuma muuqato miya adeer iima muuqato maxaa yeelay walaalkay ibraahim haddii wax noo tari kara fikrad kale inuu keenaa fiicneed maxaa yeele fikraddan fikrad oo laga soo fikiray labaatan iyo saddex sana oo laga soo fikiray oo daawo loo waayey daawo kale ma jirto waxaan darbigaas ahayn maxaa yeel wuxuu qabsi ka dhigtay southern sudan etoobiya etoobiya iyo southern sudan iyo soomaaliya waa laba shay oo kala oo kala duwan maxaa yeel tan iyo tan isku mid ma aha tan waa ka barigaran la'anahay ummaddiiaa ku baaba'day soomaaliya idilaa ku baaba'day muslimkiaa ku baaba'ay marka derbigaas waxaan ahayn wax oo noo noqon kara maslaa noo noqon kara oo xal noo noqon kara ma jiro anigu waxaan leeyahay xuduudka etoobiya iyo soomaaliya wuxuu ka bilowdaa bbn bbn buu ka bilowdaa wuxuu dhaafaa meesha la yidhaahdo booram uu dhaafaa ilaa iyo raas caseer ayuu ku egyahay waa ogaanteedii waa saddex kun iyo shan boqol oo kilomitir laba walaaloo daroo derisa etoobiya kenya etoobiya soomaaliya waxna kama dhacaan anigu waxaan leeyahay dowladda kenya dib has ku noqoto timir laf baa ku jirta arrinkaasna arrin laga fiirsaday maaha ammaanka dalka kenya shacabka kenya degan iyo dowladda kenya gacmaha isqabsadaan ammaankood ha sugtaan waa ceeb in maanta annagoo walaalo ah oo darisa oo dhaliyo walaalo ku ah oo daaq walaalo ku ah oo geeddi walaalo ku ah oo tacliin iyo nolol iyo becmushtari walaalo ku ah in la yidhahda maanta soomaaliya iyo soomaalida n f d degan baa darbi la dhex dhigaya arrinkaasu waa arrin ayadoo la socdo la riyooday maahane arrin laga soo fiirsaday maaha ayaan qaba anugu bonja ma laga yaabaa in ay caqabad ku noqoto ganacsiga iyo isdhexmarka iyo dadkii markii roobku xagga ka doo xagga ka dego daaqsinta wadaagi jiray darbigan inuu kala xiro ummaddii iyo xiriirkeedii ma laga yaabaa laazim waa kala xiraya meel laba dowladoo haddii darbi la dhex dhigo aqabad waa soomaali ma nacbi soomaali waa soo dhoweysay saddex iyo labaatan sana intaasoo kun ayaa joogtaa oo nabad ku heshay kenya nus milyan ayaa kenya nabad ka heshay oo ku soo carartay ay joogtaa kuwii ka soo cararay iska dhaaf anagoo jiraan leh waa dhib badanaa na soo gaaray xoola aan ku beelnay gawaariyaa la dhacahaya dad baa la laynaya magaalo baa la gubahaya county idilaa burburi haysa marka waxaan walaalka ibraahim daawo nooma haya daawadii waxaa weeyaan waa darbigaas darbiga laba isla dhalatay ma kala goynahay soomaali waxay tiri hadal badan haan ma buuxsho haddii aad maslaxa noo hayso wixii oo darbigaa jijibi haddaba noo keena noo soo dhig laakiin maslaxa ma haysatid ugu dambayntii xildhibaankii hore caymoy adiga ayaan fursadda ku siinaya muxuu xal ku yahay sidee xeegan loo xagtaa ilkana ku nabadgala xal maxaad u aragtaa xal waxaan u arkaa dowladda kenya ayagaa maanta fayow ayagaa dhisan ayagaa jira ayagaa taagan sida xornimada u qaateen oo maanta dowladnimadoodii iyo qarannimadoodii taabagale u tahay shacabka soomaaliyeed waa burbursan yahay waa shacab maanta in loo ciidamiyo oo la taakulee u baahan kenya kamaanaan filaynin inay noogu jawaabto darbiyaan dhisaynaa kenya waxaan ka filaynaa in xuduudkeedana difaacato ummadda soomaaliyeedna labada dhinac kala degan ay kala adeegtaan isu guuraan daaqa isla cunaan biyaha isla cabbaan educationka iyo tacliinta isla dhigtaan caafimaadka ka wada magaciisaas waxaan ku yani ku tusaaleynayaa qofka laga keeno nageelle isbitaalka madheera la keenaa qofka baydhabo la keeno waxa la keenaa isbitaalka madheera la keenaa midka bu'aale ee garbaare la keeno isbitaalka madheera la keenaa haddii darbi la dhiso caqabad iyo waxaa dhacaysa in ummaddu caloolxumo iyo maaragtay ku kala dhaqaaqdo dadka walaalaha arrinkaasu dowladda kenya ha ka noqotaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaadba ha ka noqoto ammaanka dalka kenya waxaa mas-uulka ah shacabka kenya degan iyo dowladda kenya waa inay gacmaha isqabsadaan isla shaqeeyaan dowladda kenyana lixdan sane jirtaa ammaankeeda see u suganaysa way taqaanaa waa dowlad ilbaxa waa dowlad dhisan oo qarannimadeed buuxdo derbigaasu wuxuu keenayaa ceeb iyo fadaaxad buu keenayaa mideeda kale waxaa maanta ka jira comeso african union igaad waxa weeye maanta loo joogaa africa inay isku lacag noqoto laisku socdo baasaboor oo baase la yidhaahdo gaaban la kala qaato oo africa ganacsigeeda laska furaa laga hadleeyahay oo dhammaan africa oo dhane in maanta la yidhaha soomaaliya kenya darbia la dhex dhigo waa waxaan loo jooga weeye arrinkaasu dowladda kenya ka noqoto soomaaliya igaad bay ka mid tahay comesay ka mid tahay walbankay ka mid tahay waa dal jira waa dan calal leh arrinkaasu waa in la kariyaa la bisleeyaa dowladda kenyana isku noqotaa shacabka soomaaliyeed degan xuduudda iyo shacabka soomaaliyeed ee degan kenya waa dad walaala ammaanka haddii dowladda iyo shacabka isku xidhmaan ammaanka waa sugmaya anigu saasaan xalka u arkaa
waa tahay kuwaasi waxay ahaayeen ibraahim isaaq ceymoy oo xildhibaan ka soo noqday dowladda soomaaliya iyo aadan xaaji boonja oo ah ganacsaday reer mandheera doontii gaabnayd maanta intaa haynoo joogto intaynu mar kale hawada ku gurbi doonno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
wuu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo xubinta doodda gaaban magaalada nairobi kusoo diyaariyey markanna waa qoraaga axmed faarax cali idaaja iyo barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e da iyo qayb afaraad oo ka mid ah sheekadii riyadii xalay dhegaystayaal bartamaha faca weyn ee magaalada ayuu sii galayaa wuxuu ka soo dhaqaaqay afaridoodka haddana wuxuu feer socdaa suuqa xamarweyne ee hilibka iyo noocyada karakaanka ah ee khudaarta lagu gado dhinac walbaba waxaa uga muuqda xaafadihii caddaanka u gaarka ahaa ee jeer kuwartiyeeda eurobeyo lagu magacaabi jiray dhismayaasha quruxda badan ee goobaha ka taagan ayaa waxay xusuusiyeen talyaanigii koonfurta soomaaliya gumaysan jiray wixii silic iyo saxariir uu dadka ku fali jiray sida midabta koorka iyo ku shaqaysigii sandullaha ahaa siduu u socday ayuu ku soo dhowaaday dhismo wax badan magaalada ka tilmaanaa oo astaan muuq dheer u noqon kara arxan la-aanta gumaysigii siyaasadda kala sooca ku saraysan soomaalida kula dhaqmi jiray waa hotel karoja del suud oo weli ay hortiisa ku teedsan yihiin biro soohodin looga dhigay looguna tala galay in dadka dalkalihi aanay soo dhaafin inkastoo aan hadda cidna loo diidin haddana weli waa goob shisheeye mar walba waxaa hor tuban oo dega caddaan ganacsato iyo dalxiisayaalba isugu jira kuna jecel nadaafadda iyo kariyayaasha cuntada ay cunaan ee habka noloshooda u tababaran wuu isaga gudbay wax yar kadibna wuxuu bidixdiisa ka midhacsaday kiniisadda dhismaha wacan ee katoliga laguna tilmaamo kiniisadaha madhabta ku abtirsada ee afrikada bari ku yaal inay ugu weyn tahay wuxuu xusuustay sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo labaatankii in dhismaheeda la ebiyey shaqaalihii hawshaa loo adeegsadayna ay ahaayeen rag soomaali ah oo lasoo qasbay waxbana aan xooggooda looga beddelan waxay goobjoogayaashu ku sheekayn jireen qaar badan oo dhismahaas meelaha ugu dheer ka soo dhacay inay maalin walba geeriyoon jireen iyada oo aan deero deero u hirdiyin baar kafe nationaale oo la dhooban yahay ayuu ku leexday wuxuu hortiisa iyo gudihiisaba ku salaamay rag uu wada garanayo oo ama shaah cabbaaya amaba sugaaya filinka kol dhow jiina maxamar ka bilaaban doona waa filin ka mid ah kuwa xoogga ee raambooga loo yaqaan uuna jiraayo silvester starlown oo sawir midableh oo uu leeyahay idheh ahaan derbiga shaneemada loogu dhejiyey kurayo aradan ayaa taagtaagan derbiga la fadhiisto ee baarka iyo shaneemada u dhexeeya waa qaar baaraslayaal ah oo qalabka nadiifinta kabaha quluxyo ku sita iyo qaar u yimid dadka filinka fiirsan doona inay ka ganacsadaan waxay kuwan dambe ku celcelinayaan oo ah ereyga lows oo ay soo gaabiyeen waa badeecada ay soo safarsadeen oo daawadayaashu ay jecel yihiin inta uu filinku socdo inay qawshadaan laba saddex kuray ayaa dhuunta ka soo gashay oo holliyey inuu ka iibsado ha yeeshee kuma ay guulaysan kuraygii ugu nagnagta badnaa inta gacanta soo qabtay ayuu ku yidhi waryaa filinkaa booy iyo habeenkii uu socdo lowska ii keen waan kaa gadan yarkii baa markaa jawaab deg dega la soo booday oo yidhi adeer caawa filimo cowboy ah ayaa ka socda shaneema shantaraale iyo misyoone labadaba inakaci aad midood gashide anigana aad markaas lowska iga gadatide jawaabtii canugga intuu ku qoslay madaxana u saraaxay ayuu kafeegii macabine wuxuu ku dhacay waddadii laamiga ahayd ee uu markii horeba ka soo leexday waxay ka baxdaa bartamaha magaalada waxayna tagtaa xeebta liido kadib markay kala soocdo labada xaafadood ee kun iyo boqol guu ka hor ay magaaladu ka abuurantay uguna filka weyn waa xamarweyne iyo shangaani wuxuu garanayaa kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo soddonkii in maamulkii gumaysiga talyaanigu uu waddadaas laamiga saaray wuxuuna xusuustaa kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo toddobaatankii magaalada verona ee waqooyiga talyaaniga ku taal inuu dhowr cisho seexanayay hoteel uu lahaa oday da ah oo berigaa u sheegay in dhismaha waddadaas uu isagu injineer ka ahaa xaafadaha xamarweyne iyo shangaani ayaa dhinaca midig iyo kan bidixba uga muuqda cabbaar ayuu ku dhaygagay daaraha waaweyn ee jansuurka loo yaqaan ee gebi ahaanba ay labada xaafadood ka kooban yihiin wuxuu garan kari waayaa mar walbana uu la yaabaa iyada oo aan sibir iyo shubtoona lagu dhisin boqolaal gu siday guryahaasi u taagan yihiin welibana ay dhaqangal u yihiin wuxuu isha la raacay dumarka shukooyinka xidhan iyo raggooda soomaalida kale ka cascas ee luuqyada labada xaafadood garaabaxaya waa soomaalida gibir cadda lagu magacaabo ee asaaska magaalada lahayd faradheertuna ay ugu timid dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo qaybtii shanaad uguna dambaysay sheekadii riyadii xalay
aad buu u mahadsan yahay axmed faarax cali idaaja oo inala socodsiinayay barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna kusoo dhowaada hees ay qaado nimca dareen oo lagu magacaabo dhaanto
macaan ee fanaanada ah nimcadareena iyo heesteedaas dhaanto ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacaddii galabnimo idin kaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan mar kale hawada kusoo noqon doonaa caawa saacaddu markay tahay toddobada inta ka horraysa waa dhammaan v o a oo idinle sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.